ha shirkan wuxuu ahaa shir afartii sanoba mar la qabto jaamacadda carabta madaxdooda ay isugu yimaadaan afartii sanoba mar kii ugu horreeyey kuwait baa lagu qabtay laba kun iyo sagaalkii ahaa baan u malaynayaa kani waa kii maxaa la yihahdaa afraad oo la qabto intii kaas ugu horreeyo kuwait la qabtay wuxuu ku saabsan yahay horumarinta dhaqaalaha dalalka carabta waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxdii carabta ee shirka la filaya inay tagaan badankood ay qaadaceen dadkii ka qayb gala maxaad nooga sheegi kartaa way ka baaqdeen baa baa ka haboon marka madax badan may imaanin oo waa ka baaqatay use malaymayo inay qaadaceen sababo mararka qaarkood ay mawduuci yihiin oo ah iyada oo shirkii kaleeto oo maxaa la yidhahdaa shirka caadiga ah oo samitka tunisia sanad ka dhacayo u mar dhow dhacayo laba sanidoo waaweyn madaxdu firaaqo uma wada aha inay laba waqtioo isku dhow ay tagaan marka waxyaaba badan bay baa loo aanaynayaa madaxda timid waxaa ka mid ah heer madaxeed amiirka qatar madaxweynaha mauritania oo isaguna ay khasab aydinu yimaado maxaa yeelay mauritania ayaa ayaa kan soo socda martigelin doonta madaxweyneyaal ku-xigeen sida madaxweyne ku-xigeenka koowaade sudan way yimaadeen madaxweynaha soomaaliya waa la filayay isagana inuu ka qayb galo oo qorshaha ayay ugu jirtay muxuu u baaqday isaga madaxweynuhu waa baaqan karaa de sida madaxda koletoo baaqatay buu u baaqday arrimo muhiima oo dalka ka jira ayuu u baaqday wararka qaar aa sheegaya madaxdii baaqatay inay u tacadufoonayeen ama ay kasoo horjeedaan xiriirka ka dhexeeya syria iyo iran iyo doorka ay ku leedahay lubnaan oo xisbullah ay degan tahay arrimaha ma jiraan warkaas waxaan u daynaynaa nimanka khubrada ah ama khubrada sheegtoo ka faallooda anigu wasiirka arrimaha dibaddan ahay waxaan ogahay in shirarka laga baaqan karo lana imaan karo baidy way dalalka oo dhan waa joogeen waxay ku joogeen ama heer maxaa la yihahdaa wasiir arrimo dibad bay u badnaayeen dal ka maqnaa aan ahayn libiya iyo syria ma jirin waa gartay maxaa kasoo baxaa markaa ugu dambeyntii shirkaa waxaa ka soo baxay in iskaashiga dhaqaalaha dalalka carabtu la xoojiyo oo la horumariyo maaragtay maxaa la yihahdaa wax soo saarka mathalan si macaluusha loogala dagaalamo mandiqada waxaa ka soo baxay sidii maaragtay loo horumarin lahaa technolojiyada dalalka carabta oo kuwait ayaa waxay ku dhawaaqday sanduuq laba boqol oo milyan ku kacayo oo iyagu ay konton milyankii ugu horeeyey ay ku ku yabooheen qatarna ay raacday oo iyaduna konton milyan sanduuqaas loogu yaboohay labada boqoloo milyan loogu talagalay oo ah sida loo horumarin lahaa si dhalinyarada dalalka carabta loogu helo fursado aqoomeed iyo tababaro iyo waxaas marka soomaaliya maxay shirkaa la tagtay
soomaaliya oo kaleeto waxay iyaduna waxay geysatay codsi ah in soomaaliya laga taageero horumarka dhaqaale iyo dibadhisida iyo in dayn cafiska laga taageero iyadoo ay jiraan dalal caraba oo oo sida sacuudiga iyo algeria oo hadda ka hor soomaaliya ka cafiyay daynta iyo kuwo kaleo caraba oo weli soomaaliya dayn ku leh oo soomaalidu ka codsatay inay daynka ka dhaafaan marka arrimahaas ayaa ka mid ahaa qodobadii dalabkaa soomaalidu isaguna wuxuu ka mid ahaa qodobada looga hadlay shirka